iyo waxyi si aad uga caddayso dadka maa nuzila ilayhim way lagu soo dejiyeyna kaana lam yubayin muu caddayn rasuulkuna xarfan waaxidan xaraf keliya ma caddaynin xarafkaasoo min daalika kaa ka mid ah maca ijmaaci man mid ijmaacii la jidhkiina uu jiro yuctadu la tiriyo bihi isaga ijmaaciisa min alculamaa'i lagu tiriyo calaa annahu sala allahu calayh wasalam laa yajuusu inaanay u bannaanayn fii xaqihi rasuulka xaqiisa taakhiira albayaani caddayn dib udhiggeed can waqti alxaaja baahida waqtigeeda dib looga dhigo alxaajati ileyhi marka loo baahan yahay wa axraa waxaaba kaga sii habboon dib udhigila'aanta fi lcaqaa'idi masaa'ilka caqaa'idka laasiyamaa siiba buu yidhi maa shayga daahiruhu almutabaadaru minhu alkufra uu yahay shayga daahirkiisa soo degday ee gaalnimo uu yahay iyo wadalaal mubiin waxaa kaloo yaable buu yidhi ilaahay isagoo qur-aan ku caddeeyo yidhi waxaan kuu soo dejinnay kitaab si aad dadka ugu caddaysana waxaa hadalkooda laga qaadanayaa inaanu xarafna caddayn rasuulku iyadoo lagu ijmaacsan yahay waxaa lagu ijmaacsan yahay oo ciddii lagu tirinaya ijmaacooda inaanay rasuulka u bannaanayn xaqiisa inuu shay loo baahan yahay caddayntiisa uu dib u dhigo waa inuu caddeeyaa weliba haddii arrintu ay masaa'il caqiida tahayna waaba ka sii daran tahay marka iyadoo laa yajuusu taakhiiru bayan can waqtilxaaja waa qaacida usuuliye in dib looga dhiga aanay bannaanayn isla markaana aa leedihin shay daahirkiisu laga qaadanayo kufri baa jira oo maxaan ku dhahdaa qur-aankan nusuusta asmaa wa sifaadka ama sifaadka ilaahay waxaa laga qaadanayaa daahirkooda kufri baa laga qaadanaya aa leedihiin ay qaacidaduna ahayd inaan rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wixii maxaan ku dhahay caddaynta nusuusta inuu dib loo dhigaa waqtilxaaja aanay bannaanayn taa macnaheedu waxa wey dee rasuulku inaanu waxba caddaynba risaaladii ba dadka yaan u sheegin hadalkooda saasaa laga qaadanaya hadalkooda saasa laga fahmaya xataa jaa'a ilaa yimaadeen haaulaa'i aljahalatu nimankaa jaahiliinta ay yimaadeen ee min almuta'akhiriina kuwii dembeeyey ka mida fa zacamuu waxay sheegteen anna allaha alla subxaanahu wa tacaala adlaqa calaa nafsihi naftiisa inuu ku idlaaqay alwasfa ku sifayn bimaa shay uu ku sifeeyo daahiruhu almutabaadari minhu daahirka soo degdegaya laa yaliiqu aanu habboonayn wanabiyuna sala allahu aleyh wasalam ka tama waa qariyey anna daalika adaahira daahirkaas almutabaadari kufru inuu yahay buu qariyey wa dalaalun baadinyo inuu yahay buu qariyey baadinyo kaasoo yajibu waajib yahay sarfu lafdi lafdiga in la leexiyo canhu cani daahir laga leexiyo wa kullu haadaa kaa dhammaantiina tilqaa'a anfusihim naftooday kala yimaadeen arrinkaas min gayri ictimaadin iyagoan u cuskanin calaa kitaabin aw sunna kitaab iyo sunnatun iyagaan u ictimaadin aw cuskanin bay waxa ku hadleen subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim alla isagaa xuma kawfane waxay nimankaas ku hadleen waa iftiraa weyn dee see u sheegan kara ilaahay naftiisa inuu ku sifeeyey shay daahirkiisu waxaanu cunanin keenay see bay u odhan karaan nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu qariyey shay daahirkiisu kufri keenaya gaalnimo iyo baadinimo oo hadda innaga u baahanna inaan leexleexinno oo inaaname wala kufriyaya saa dhaha oo saa dhaha inaanu rasuulku caddaynin see arrintaa looga qaadanaya qur-aanka haadaa buhtaanun cadiim buu sheekhu yidhi waa iftiraa iyo been abuurad weyn ay ku been abuurteen markaa fahamka qur-aanka iyo kitaabkiisu dha weli hadalkii shanqiidi baa socda walaa yakfaa ma qarsoona anna haada alqowla odhaahdaas min akbari dalaal baadinimo tii ugu weynaa inay tahay wa min acdami aliftiraa been abuura tii ugu weynaa inay tahayna arrintaasi ma qarsoona cala allahi alla lagu been abuurto jalla wacalaa iyo wa rasuuli rasuulkiisa lagu been abuurto haddaba xaqu muxuu yahy walxaqu xaqu waxa weeye alladii xaqi laa yashuku fiihi aanu ka shakinayn adnaa caaqil caaqilka ugu yar aanu ka shakinaynin anna kulla wasfin sifa kulligeed wasfigaasoo wasafa allaahu bihi nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey ow wasafahu bihi rasuuluhu rasuulkiisa uu ku sifeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi faaldaahiru daahirka almutabaadaru soo degdegaya minhu min adaahir ka soo degdegaya asaabiqu u degdegaya elfahmi u soo degdegayaa man fii qalbihi man axadka fii qalbihi qalbigiisana uu ku sugan yahay shay-un shay yacani usoo degdegaya shaygaasoo min aliimaani ka midihii huwa atanziihu weeye atanziihu nasahitaan iyo hufitaan ataam ataamu taam ah can mushaabahati shayin shay shabahaadii laga nasaho shaygaasoo min sifaati alxawaadis sifaatka makhluuqaadka ka mid ah mar kasta xaqi waxa weeye qof kastoo caqli uu garan karaa sifaadka ilahay naftiisa ku sifeeyey ama rasuulka ku sifeeyey daahirkoodu qofkii markaa dee qalbigiisu nool yahay daahirkoodu waxa weeye laga qaadanaya in ilaahay laga nasaho oo laga hufo inuu ilaahay subxaana wa tacaala shabaho waxyaabaha makhluuqaadka laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu albasiir walaa yuxiituuna bihi cilman marka aayaadkaas o dhan baa tusaalaynaya inaan lagu shabihi karaynin oo laga fahmayn qur-aanka waxaan ahayn tanziih ilaahay inuu khalqi ka duwan yahay taa un baa laga fahmaya qaala wuxu uhi wahal yunkiru miyuu inkiraa buu yidhi weli sheekh hadalkiis baa socdee caaqilu nin caaqilahay ana asaabiqa ila alfahmi shayga fahmiga usoo dheeraynaya almutabaadari likulli caaqilin usoo degdegaya qof kastooo caaqila huwa isagu munaafaatu alkhaaliqi inuu yahay khaaliqu inuu ka duwan yahay lilmakhluuqi makhluuqa uu anfinayo ka duwan yahay fii daatihi iyo wa jamiici sifaatihi daatadiis iyo sifaatkiis oo dhan inuu markaa ka duwan yaho aana isku shaqo ahayn miyaa qof caaqil diidi karaa oo qof caaqili muu inkiri karaa allah oo khaaliqah iyo makhluuqu inay kala duwan yihiin sifaat ahaan u kala duwan yihiin daat ahaan u kala duwan yihin ma cid baa inkiri karta qof caaqili ma inkiri kara dawi laa wallahi baan ku dhaartay buu leeyahy shanqiidi allahan ku dhaarte laa yunkiru daalika arrinkaa ma inkirayo ilaa mukaabirun mid maxaan ku dhahay maaragtay dee dafiraya oo santaag wada iyo waljaahilu mid jaahilah almuftari yani maxaan ku dhahay been abuurad badan alladii kaasoo yascumu sheeganaya ana daahira aayaata aayaatu sifaat aayaadka sifaatka daahirkoodu laa yaliiqu billahi allama u cunnamo odhanaya daahirka aayaadku ilahay uma cunnamaan mid odhanaya maxaa yeelay muxuu saa uga jeedaa liannahu kufrun waa gaalnimo waa tashbiih weeye yani mid mukaabir oo jaahil oo saa isaga hadlaya mooyaane cid kale ma inkiri karta marka cilladii buu sheegaya war ninkan maxaa helay haddaba ninkan inkaarta xagga ka dhacday ninkan maaragtay mucatilka ah ama mushabbiha ah ama maaragtay muxarifka ah oo ashaaciriya kayrkoodba ah inuu saa wax u fahmo maxaa ku bixiyey innamaa jara ilayhi arrintaa waxaa u soo jiiday daalika innamaa jara ilayhi daalika arrinkaa waxaa u soo jiiday macnaha inuu saa u hadlo yidhahdo daahirka waxaa laga faa'idaynaya kufri tanjiisu qalbihi qalbigii soo nijaasoobay biqadari tashbiih shabbahaadda wasakdeeda bayna alkhaaliqi walmakhluuq la isku shabaho taas baa nijaasayso qalbigii baa uu ka nijaasaysan yahay faaddaahu arrinkaasi wuxuu gaadhsiiyey faaddaahu wuxuu gaadhsiiyey buu leeyahay shu'mu tashbiih baa faacil ka dhig tashbiiha shumigiisa iyo baaskiisa iyo xumihiisu wuxuu gaadhsiiyey ilaa nafyi sifaati illaahi caza wajal inuu sifaadka ilaahay anfiyo iyo wacadami aliimaani biha iyo inaanu rumaynin ayay arrintaas gaadhsiiyey maxaa ninka qalbigu ka bukaado oo qalbigaa waskhaysan halkaa qashin baa dhexda qalbiga u fadhiya kaasaa wuxuu keenayaa inuu markaa waxa la yidhaahdo ile tashbiiba halkaa degay marka hore maskaxdiisa waxu gashaday haddaad tahay lilaahi yadun gacan makhluuq baad markaa soo baxday markaa bugtadaa qalbiga iyo jiradaa qalbiga ku jirta ee nijaasada ah baa maydhis u baahantay ninka ma nadiifsanaa taasa waxay keenaysaa markaa shumigaa xun ee maaragtay baaska u shumi xun buu u baasaystoo sifaadka ilaahay u baasaysto u qaatay tashbiih kaasaa wuxuu keenay inu meel xun ay shaanshaan ka tuuro oo sifaadka ilahay inuu diido oo wax kasta ku dhaco taasaa keentay buuri maca annahu iyadoo la qaba alle jalla wacalaa huwa inuu yahay alle alladii wasafa biha nafsuhu kii naftiisa ku sifay isagoo ah isagoo kule maaragtay yad isu sheegay oo maxaan ku nuzuul isu sheegay oo maxaan ku weji isu sheegay baa haddana ninkii aanu inuu naska isdultaaga aan oggolayne uu markaas si kale u socdaa fa kaana wuxuu ahday hada aljaahilu ninkaa jaahilkii mushabbihan buu ahday awalan markii horeysa mid wax shabahay buu noqday wa mucailan haaniyan mid tacilay buu markii labaad noqday fartakaba wuxuu ku dhacay maa shay buu ku dhacay laa yaliiqu billahi allaanu cunamin ibtida'an wa intihaan bilow iyo nihaayatoona waxaanu cunamin buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sifeeyey u sheegay sidee marka hore mushabbih u noqday sidee marka dambe mucatil u noqday yaa ka jawaabay arrintaa haye sax weeye yacni marka hore wuxuu ku shabahay makhluuquu ku shabahay wuxuu yidhi haddaynu nidhaahno lilaahi yad buu leeyahay maxaa soo baxaysa buu yidhi yaynu makhluuq u sunnay soo saas ma markuu caynkaa yidhi haddaba saynu arrintaasi tashbiiha aynu wacnay tashbiih buu keenay moogta aan jirin markaasu haddana muxuu yidhi mar haddii arrintaasi arrintae ka dhaalanayso maxaa dawa marka leexide marka nicmo dhe saa marka hore mushabbih buu noqday mar labaadkiina mucatil buu noqday sifadiiba diidan walow kaana hadduu yahay qalbuhu qalbigiisu caarifan billah mid alla yaqaana hadduu qalbigiisu yahay kamaa yenbaqii sida habboon mucadiman lilahi mid alla weyneeya hadduu yahay kamaa yenbaqii sida habboon daahiran hadduu yahay min min aqdaari tashbiih tashbiiha wasakdiisa iyo nijaasadiisa mid ka daahira hadduu yahay kamaa yamaqii si habboon lakaana almutabaadaru shayga soo degdega cindahu agtiisa soo degdega wuxuu ahaan lahaa assaabiqu ilaa fahmi fahamkiisa usoo dheereeya wuxuu ahaan lahaa anna wasfa allaahi alla sifadiisu tacaalaa kor ahaaya baaliqun mid gaadhay buu ahaan lahaa min alkamaali yacnii kamaal iyo dhammaystiran iyo taamnimo mid gaadhay buu ahaan lahaa iyo waljalaali weynaansho maa yaqdacu maa shay buu ahaanaya yaqdacu goynaya awhaama calaa'iqi almushaabiha yacni waxyaabaha humaagga nimankan maaragtay ee, mush- tashbiiha samaynaya wixii maaragtay tashbiih ee markaa dee ay mu- ismoodsiinayaan waxaasoo dhan wax gooya ayuu ahaan lahaa baynahu iyo wa bayna sifaati almakhluuqiin la isku shabaho alla iyo sifaatu lmakhluuqiin isku shabaha wax allaale oo xiidhi halkaa ka jira ee awhaama ee maaragtay humaaga waxaasoo dhan baa markaa arrintaasi go ilahaydoo haddii yaqiintaasi qalbigiisa gasho oo fa yakuunu qalbuhu markaa qalbigiisu wuxuu ahaan lahaa mustaciddan miduu diyaara liliimaani rumayn bisifaati alkamaali inuu rumeeyo iyo waljalaali sifaatu ljalaal ee athaabitati u sugan lilaahi alla subxaanahu wa tacala u sugan fi lqur'aani ku sugan wa sunnati saxiixati ku sugan maca tanziihi taam nasahaad taama miceedna lala qabo can mushaabahati sifaati alkhalqi sifaatka makhluuqa shabbahitaankiisa yacni maxaan ku lahay laga nasaho calaa naxwi qowlihi tacaala laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu al- wahuwa asamiicu albasiir intaha kalaamuhu raximahu allahu tacaala hadalkaasa marka hadal weyn bu weyn ka meesha ku dhaadhiciyo wuxuu leeyahay markaa haddii ninkaan qalbigiisu qalbi wax garanay u ahaan lahaa oo qalbi ilaahay weyneeye u ahaan lahaa waana dee say tahay inuu ahaado laga rabay qalbi daahir ah oo tashbiih iyo awsaakdiisa ka daahira u ahaan lahaa waxaa markiiba dihnigiisa kusoo degdegi lahayd iyo fahamkiisa kusoo degdegi lahayd sifaatka ilahay inay kamaal yihiin sifaat taam ah marka taasina waxay goynaysaa wax allaaliya wixii ee maxaan ku lahay xidhiidh iyo xadhka hoose oo u xidhan in meesha waxa la yidhahdo shabah ilaahi iyo makhluuqiisa la isku shabaho wixii markaa humaag ah ama maaragtay mu- mu- maaragtay moodsiin ah waxaasoo dhan baa meesha ka bixi lahaa waxaana usoo bixi lahayd ee maxaan ku lahay ilahay inuu rumeeyo tawxiidkiisa iyo sifaatulkamaal wixii qur-aanku sheegay wixii sunnuhu sheegeen inuu markaa raaco ilaa ilaahiyad buu sheegay aamanaa waan rumaynay ilaahay eh, xadiidkiisa nuzuul buu ku sheegay ilaahay waa soo dega waan rumaynay ilaahay maaragtay faruu isu sheegay waan rumaynay saaq buu isu sheegay waan rumaynay hadkaasu mar labadu toosna isagoo qalbigiisu fayow yahay والأشعري أبو الحسن رحمه الله تعالى كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة marka imaam xasan ashcari buu soo noqdo oo su-aashii baa weli taagnayd wuxuu ka jawaabayaa mogta su-aashii ahayd ee abulxasan ashcari nin maaragtay mashhuur oo wanaagsan oo layaqaan buu ahaaye see markaa u leediin madhabtiis waa baatil walashcari imaam alashcari abulxasan weeye abulxasan ah raximahu allahu tacaala kaana wuxuu ahaa fii aakhiri cumrihi cumrigiisa aakhirkiisa wuxuu ahaa calaa madhab ahli sunna walxadiid madhabkaas ku socday kow wahuwa kaasina ihbaatu maa shay sugidii weeye ahbatahu allahu tacaala alla subxaanahu wa tacaala uu sugay linafsihi naftiisa uu sugay fii kitaabi kitaabkiisa gudihiisa uu ku sugay aw calaa lisaani rasuulihi sala allahu alayh wasalam ama carabkii rasuulka uu ku sugay oo min min hayri taxriifin taxriif la'aan buu sugay iyo walaa tactiilin walaa takiifin walaa tamhiilin intaa waa soo sheegay oo marka waa in intaaba dee laga ilaaliyaa taxriifuu leexin ah tactiiloo sifadoo la diidaba ah takiifoo kayfiyad loo sheego tamhiiloo wax loo ekaysiiyo wamadhabu linsaani wa madhabu linsaani qofka insaanka madhabkiisuna maa kii weeyaan qaalahu uu yidhi akhiiran markii dambaysay uu yidhi baa la yidhahdaa idaa waqtiga sarraxa uu caddeeyo bixasri qowlihi qowlkiisa koobitaankiisa fiihi gudihiisa uu koobo uu ku caddeeyo kamaa hiya alxaalu si arrin kuma yahay fii abilxasan kamaa yuclamu si loogaaday buu idhi min kalaami filibana macnaha wuxuu jira haddii ninka sheekhaa laga hela laba qowl iska soo horjeeda laba qowl iska soo horjeeda laga helay masaa'ilkii baa istacaarudaya marna saasuu yidhi marna saasuu yidhi waxaa sideedaba la raacaa ka u dambeeya walmutaakhiru naasikhu lilmutaqadim hadalkiisii u dembeeyey aakhira cumri uu ku socday baa muxuu noqonayaa mid nasakhaya maxay kii hore aqwaasha a'imaduna waa caynka ah aqwaasha a'immadu haddii nin sheekhaad aragta hadalkiisa inuu isdurayo oo marna saa yidhi marna saa yidhi masale keliya tacaarud ku jiro markii u dambaysay ama taariikhda u dambaysay hadalku ku hadlay taas baa muctabar ah oo waxaa la odhanaya taa u dambaysay maxay nasakhday wixii hore ayay nas haddaan la iswaafajin karayn haddaan hadalkiisa la jamcin karayn saa dar uu koobnaado kitaabu libaana faidaa qaala qaa'ilun qad ankartum qawla almuctazila waاljahmiya wاlxaruuriya wاlraafida wاlmurji'a facrifuuna qawlakum alladii taquuluuna bihi baa lagu yidhi mogta xasri markaa warku waa kooban yahi war muctasilo diide oo maxaanku dhahdaa nimanka la yidhaahdo jahmiye diide oo shiicadii waa waa diideen oo ra- murji'a waa diideen maxaad idinku aaminsantihiin waxaanu aaminsannahay buu yidhi Eh, maxaad diin ka dhiganaysa oo maxaa aaminsantihiin waxaanu natamasaku nadiinu bi- biha atamasuk bikitaab illah kitaabka ilahay qabsashadii وبسنة نبينا وما, وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون هذا كاس مرق مرق هذا كاس مرق عد ما هذا هذا عدوي أي مرق كسوطة مرق إلا إلى هذا أشاعراء النهي إذنكو أبو الحسن الأشعري بخلاف صنع وإذن شغب يسكول هين مرق تستحمى شيخ ورقة ودد سؤال كاس مرق وعلى هذا وبناء على هذا كاين وكل سينا فتمام تقليده كضيشديسه taamnimadeedu waa itibaacu maa shay raacitaankii kaana waa calayh korkiisa ku sugnaa akhiira markii dambe marka la abulxasan baan raacayaa macnaheedu waxaa weeye kitaabulibaana waxa ku qoraad raacdo taas baad abulxasan ku raacsantah laakiin abulxasan baan la socday ashcari baanay sax maaha warkaasi marka in loo nisbeeya sheikha maaha ee wa- waxaa yani waxaa weeyaan taa dambe weeye taad ku raacaysa ee saxa ah ee sheikhu aaminsana wahuwa kaasina iltizaamu madhab ahlu- ahlilxadiidi wasunna iltizaamid weeye la iltizaamo oo la qabsado madhabkii ahlxadiid iyo ahlusunnaha liannahu kaasi almadhabu madhabkii weeye asaxiixu saxiixa ee alwaajibu litibaac in la raaca uu waajib yahay alladii kaasoo iltazama bihi uu iltizaamay abulxasan nafsuhu abulxasan naftiisu ku iltizaamay kaa weeye ashaaciradu marka arrimahaas o dhan waa dafirsan yihin waljawaabu jawaab can asu'aali athaalida su-aasha saddexaad laga jawaaba min wajhayni bay ahaatay waa su-aasha u dambaysay oo saddex su-aalood buu keeno su-aali waxay ahayd bay yidhaahdeen seebaa madhab ashaacira baatil u noqonayaa iyadoo hamsa wa tisciin filmi ah ayay shaacira ummaddu tahay taana waataynu jawaabteedii la ka soo hadalloo laba jawaab baa laga baxshay seebaad u odhanaysaan madhabku waa baatil iyadoo imaamkeedu uu yahay abulxasan alcashcari taasi waa ka baxnay haddaynu dhammayna seebaa u odhanaysaan madhabku waa baatil iyadoo sheikh hebel iyo sheikh hebel iyo sheikh hebel raggii la yaqiinay ee naseexada iyo diinta ka soo shaqeeyey ay markaa ashaacire yihiin sidee baad u inkiraysaan u leediin madhabka ashaacirada waa baatil dib u ka jawaabay marka aan wajahaynin dhe marka alawalu ka hore ana alxaqa xaqa laa yuusanu laguma miisaamo birijaali rag laguma miisaamo wainamaa yuusanu rijaalu raggaa la miisaamaado bilxaq lagu miisaamaa hortaasi marka hore waa afeeftooda qabso hebel baa ku jira maaha diin raggu marka hore iyagaa la miisaamaya ma la socdaa kitaabkaa lagu fiirinayaado sheekh hebel kitaabka ee sunnaha ma waafaqsan yahay wuxuu ka waafaqana sax baa laleeyahy waxaanu ka waafaqina sheekhu halkaa waa ku gafay kafar allahu lahu cafa canhu aka dhaaf alla baa laleeyahy marka wax waa lagu miisaamaa waxa weeye xaqa haadaa huwa almiisaanu asaxiix miisaanka saxiixi waa kaas wain kaana haba ahaada buu yidhi limaqaami rijaali ragga maqaamkoodu iyo wa maraatibihimba aharun raad ha lahaadee fii qabuuli aqwaalihim aqwaashooda aqbalkooda ahar iyo saamayn baa ha lahaadee ninkaasi marba meeshuu jooga e laakiin miisaanka asarka waa kaa kamaa naqbalu saanu aqbalayna buu yidhi khabarala cadli kii cadligaa warkiisaanu aqbalayno oo wanatawaqaf aan uga joogsanayno fii khabarilfaasiqi oo dee ninkii faasiqaana waa laga joogsanaya kii caadilka waa la qaadanaya laakiin laysa haada kaasi maaha huwa almiisaanu fii kulli xaalin mar kastaba kaasi miisaanka maaha buu yidhi fa ina alinsaana insaanku basharun bani aadam weeye yafuutuhu waxaa dhaafa min kamaalilcilmi cilmiga kaamilnimadiisa dhammaystirankiisu uu dhaafaa wa quwati alfahmi maa shay baa yani fahamka xooga badan maa shay baa dhaafaya fuutu dhaafaya oo waxaa dhici karta qofkii markaa inaanu cilmigiisa aad u dhama xoog badnayn ama maaragtay fahamkiisa xun baa wadaaranaya caalim buu yahay laakiin fahamka xaggiisa wax ka dhaafaya cilmigiisa baa naaqus waxaa dhaafaya faqad yakuunu rajulu ninkii inuu ahaadaa dhici karta buu leeyay dayinan lilmutadayin inuu noqdo wadaa khuluqin akhlaaqu saaxiiba walaakin yakuun inuu ahaadaa dhici karta naaqis alcilmi nin cilmiga yar waa iska wadaad suufiya iska wardinaya oo cibaado badan oo salaatuleyl badan laakiin waxaa maaragtay xaggii eh, aqoontii aqooni ma jirto waa naaqis alcilm aw mase daciif alfahmi fahamkiisaaba daciifa fayafuutu waxaa dhaafa buu min asawaabi waxyaabaha sawaabka ee saxa xaggiisa biqadri maa shay qadarkiibaa dhaafa xasana lahu xasilay min anaqsi wa dacf wixii ka naaqusana mar haddaan aqoon lahayn ama xagga fahamkiisa u yaraa labadaa dhinacba dee naqsi baa kaga imanaya ha iska wardi badnaado ha iska cibaado badnaado ha iska qur'aan akhris badnaato mar haddii aqoonta yar tahay ama fahamka xaggiisu uu yar yahay waxbaa meesha ku dhaafaya aw mase yakuun inuu ahaado ayaa la arkaa qad nashaa mid barbaara ku koray calaa ariiqin ariiq ayuu ku barbaaray ariiqaasoo mucayanin ah ku ko- ariiq mucayan ah aw mase madhabin mucayanin madhab mucayan ayuu ku barbaaray laa yakaadu yacrifu hayrahu aanu sigaynba kayrkood inuu garto oo fa yadunnu markaa u malayo ana sawaaba sida sawaabkii munxasirun fiihi ay fii hada almadhab inuu ku kooban yahay iyo wanaxwi daalika waa sida rag badan oo a'imadda haysata oo taariikhdooda ashaacirunbaba adduunka haysatay ninkii sheekha markaa ashaaciro unba ku dhex koray maca mashaayikhdiisa iyo culimada isaga waa iyaga uun marka meel kale uma bixinba wax kaloo ka hadlayna mabuu arag halkaas ku dhegan yahay iska macduur marka marka hebel baa ku jira meesha igula wareegaalaysan hebel waktigiisii waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa meel kale u fakaa kale u baxaa mu arage culimadiisii mashaakiisi baa ashaaciro noqotay athaani ka labaad annana annagu idaa qaabalna arijaala haddaan ragga qaabilsiino aladiina raggii calaa ariiqi ashaacira ashaacira waddeeda kuwa haysta haddaynu qaabilsiino birijaali rag kale aynu ka horgeyno alladii rijaashaasoo hum iyagu calaa ariiqi salaf waddada salafkaa qaaday haddaynu kuwa qaabilsiino ka hor keenno wajadnaa waxaan helaynaa fii haadihi ariiqi ariiqaa gudihiisa waxaynu ka helaynaa ariiqu salaf man baynu helaynaa hum iyaga ajallu wa acdamu ka weyn oo ka maaragtay muhiimsan wa ahdaa ka hanuun badan wa aqwamu ka toosan min aladiina duulkii ka toosan calaa ariiqi ashaacira ku socda amar haddii rag isku dhigasho ay noqotay oo aad tidhahdeen markaa rag hebel iyo hebel baa ku jira waa isu rag tirsanaynaa marka u sheeku leeyahy oo ragga markaa dariiqa salaf ku socda ee jibaasha marka la eego iyo qoryaha aad wadato kuwanaa markaa ka xoog badan oo ka cilmi badan oo ka taqwo badan oo ka maaragtay toosan ilaa akhirihi kow falaa'imatu alarbaca afartii imaam imaam shaafici imaam abu xaniifa imaam maalik imaam axmed ee waxaa weeyaan asxaabu almadaahib almatbuuca oo ah asxaabta madaahibta la raacaa laysuu calaa ariiqi alashaacira ashaacira waddeed ma hayaan calaa ariiqi salaf bay ku socdaan oo marka macnaha wuxuu hadalka lisaan xaalku noqonaya hadday ku idhaahdaan hebel iyo hebel baa ku jira annana hebel iyo imaam abu xanifa noogu jira oo salafkii noo ah anu haysanaa haddaa hebel iyo hebel baad la socotaa ashaacira anna waxaan haystaa abu xaniifaan haystaa maalik baan haystaa shaafici baan haystaa abu axmed baan haystaa wey marka adigu raggaa rag udhigo ma haysaan bal la soo baxa raggiina halkaas arrintu ku socota wayda irtaqayta haddaad ee kor yar us- haddaad jaranjarada kor ugu baxdo irtaqayta haddaad waxoogaa jaranjarada kor u raacdo ilaa man fawqahum kuwa ka sarreeya haddaad kor ugu yar baxdana oo min ataabiciina ka midana lam tajidhum calaa ariiqi alashaacira baash laga sii fogay ma ujeedaa ya ariiqi ashaacira waxba ka heli maysid haddaad xaggii taabiciinta gaadho wayna calawta waa dabaqa saddexaad haddaad sii fuushaa ka afraad iyo ka shanaad iyo kor u sii baxa wayna calawta haddaad kor noqoto ilaa casri saxaaba saxaabada casrigooda haddaad kor ugu sii baxdana iyo walkhulafaa'i araashidiin walkhulafaa'i alarbaca alraashidiin lam tajid helimays fiihim dhexdooda man xadaa mid sameeyey facala xadwa alashaacira ashaacira ficilkeedii wax sameeyeyna fii asmaa'i illaahi tacaala iyo wa fii sifaatihi iyo wa hayrihimaa heli maysid oo mimaa kharaja bihi ashaaciratu ay ashaaciradu kaga baxday can ariiqi salaf waxay ashaacira ariiqi salaf kaga baxday wax waxaa sameeyey oo waddadaa qaadayna heli maysid dha buuri آي وبالله التوفيق يا سيدي وديري هذا سبحانك اللهم وبحمدك. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري آه، قدم صدق في الإسلام ونحن أنه لا ننكر إنكر ما إنه أي شيخ ليهي أن لبعض العلماء علماء قاركود أسقنا ذي علماء المنتسبين ونسبة الشيغاني إلى الأشعري ee abulxasan ashcari ragga u nisbo sheeganaya inay u sugnaatay inkiri mayno qadama sidqin yacni khayr horreeyey shay khayra oo u horreeyey qadama sidqin waxaa la yihahdaa yuqaalu lifulanin qadamun fi lcilmi ama qadamun fi sidq yacni saabiqatu khayr weeyaan shay khayr oo u horreeyey oo islaamnimo xaggeedu u horreysay arrintaa inkiri mayno iyo wadabdi difaacid canhu can alislaami ay difaacaan oo islaamka markaa dee wax badan ay u tareentaana inkiri mayno waalcinaayati bikitaabi illaahi tacaala kitaabka alleh oo ihtimaam siiyeenna arrintaana inkiri mayno wa bisunnati rasuulihi sala allahu calayh wasalam sunnihii rasuulka oo ihtimaam siiyeen riwaayatan wa diraaya werin iyo maaragtay ogaan ahaanba oo xadiidka diraayadiisa iyo riwaayadiisaba inay ihtimaam siiyeen arrintaana inkiri mayno iyo walxirsi calaa nafci almuslimiin muslimiinta ee anficitaankooda ay anfacayaan dadaalkay ku dadaalayeenna iyo wa hidaayatihim hanuuninta ay hanuunayaan oo khayrkaay ka shaqaynayeenna arrimahaana inkiri mayno walaakine haadaa laa yastalzimu cismat cismatahum arrinkaasi laaz ee ka laazimi mayso inay markaa dhowrsoon yihiin laa yastalzimu cismatuhum min alkhata'i gaf inay ka dhowrsoon yihiin oo macsuum ka yihiin arrintaas ka dhalan mayso fii maa akhta'uu fiihi waxay ku gafeen maxaan ku dhahdaa inay ka dhowrsoon yihiin arrintaas ka laazimayso iyo walaa qabuula qawlihim yacni qowlkooda aqbalkiina ka laazimayso fii kulli maa qaaluu waxay idhaahdeen dhammaantii in la aqbalo oo wax kastaba duuduub loo qaato waxay idhaahdeen arrintaasina ka laazimayso walaa yamnacu arrinkaas mancin maaya buuhi min bayaani khata'ihim gafkooda in la caddeeyo iyo wa raddihi radinta khata'a la radiyo limaa fii daalika arrintaa waxaa ku sugan daraaddeed min bayaani alxaqi xaq caddayntii iyo wa hidaayati khalqiga hanuunintii sheekhu halkan wuxuu leeyahay waanu soo haynay su-aashii uu ka jawaabayey oo ahayd iyadoo rag badan oo culimo ahi oo muslimiinta ka mid oo magaca leh ay ashaacirada ka mid yihiin sidee baad u radinaysaan oo u odhanaysaan madhabu alashaacira waa madhab markaa baatila oo khilaafsan ahlu sunnaha see u odhanaysaan taasuu ka soo jawaabay wax badan buu ka soo hadlay marka wuxuu rabaa inuu sheego baab si cadliya buu arrinta u sheegaya wuxuu leeyahay inkiri mayno oo diidi mayno inay jiraan rag maaragtay saabiqatu islaam iyo khayr badan islaamka kuleh oo difaacidiisa iyo kitaabka ihtimaamsiintiisa iyo axaadiidta rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ee ku dadaalkiisa iyo faafinta dacwadda ee khayrka la faafiyo waxaasoo dhan inkari mayna buu yidhi laakiin taa ka dhalan maysa buu yidhi inay macsuumin yihiin dee dadkaas culimmada noocaas ee khayrkaa sameeyey macsuumiin khata macsuum kuwa ka'a maha oo waxay ku gafeen macsuumiin kama aha in warkooda la aqbalo oo mina mina berde duuduubbaa loo liqaana ka dhigi mayna arrinta oo layska qaato warkoodana sax maaha arrintaasina khayrka ay sheegeen iyo wanaag ay ka shaqeeyeenna diidi mayso in khadooda la caddeeyo ee manhajka ahlusunna waxa weeyaan waxay ku gafeen in la caddeeyo oo la bayaamiyo oo wixii ay ku saxnaayeenna la yidhaahdo waxa weeye dee khayrkoodana loo qiro iyo wanaag ay ka shaqeeyeen gafka iyo khata ay galeen la bayaamiyo o la yidhaahdo fulanun akhطa'a fii hadihi almasalati kada wa kada taa waa ku gafay taa waa ku qaldan yahay sidaas baa marka manhajka saxa ah ee ahlusunna waljamaca ay qabaan waa caynkaas buu sheeku leeyahay walaa nunkiro inkiri mayno aydan noqode anna libacdihim barhkood inuu usugnaadayna inkiri mayno qasdan xasanan niyo wanaagsan inay qaarkood usugnaatayna inkiri mayno fii ma aladii kii dahaba ilayhi wuxuu ku tegay oo taawiilaadka ah inuu qasad wanaagsan leeyahayna taana inkiri mayno oo khafiya calayhi uu ka qarsoonaaday alxaqu fiihi yacani wuxuu ku tegey oo xaquna ka qarsoonaaday qasad wanaagsan inuuga jeediyo niyo fiicanna arrintaana inkiri mayno walaakine laa yakfi liqabuuli walaa yakfi liqabuulin xusnu qasdi qaa'ilihi walaa yakfi kuma fulla buyu liqabuulin aqbalitaan xusnu qasdi qaa'ilihi ninkan hadalka ku qowlay qasadkiisa wanaagii kuma filla oo in la yidhaahdo ninkii mar hadduu niyo wanaagsanaa oo qasadkiisa uu fiicnaa waxba yaan madhabkiisu waa iska maarata faraa laga qaado saas sax maaha kuma filla ha niyo fiicnaado lakiin qof kastoo niyo wanaagsan xaqii ma asiibin bal laabudda waxaa loo hortilayo qasaba buu leeyahay an yakuuna inuu ahaado qofkaasi waxa uu samaynayaa muwaafiqan lishariicati illaahi caza wajal inuu shaygaasi uu yahay mid waafaqsan ilaahay sharcigiisa fain kaana mukhaalifan hadduu yahay mid khilaafsan lahaa shareecada mid khilaafsan hadduu yahay wajaba waxaa waajiba radduhu in la radiyo calaa qaa'ilihi qofka yidhi lagu radiyo warkiisa kaa'inan man kaan cidduu doona ha ahaado waa liqowli nabiyi sala allahu aleyh wasalam qowlkii rasuulkaa u daliila man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofkii camal sameeya aan amarkayaga ka mid amr fii amri diinina aan ka mid ahayn qofkii la yimaadoo sameeya fa huwa raddun ay marduudun calaa saaxibi waa lagu celinaya halkana sheekhu wuxuu rabaa inoo sheego waxyaabaha dee ishkaalaadka la keeni karo oo waxaana kaloo naan inkirayn buu leeyahay in rag badan oo maxaanku dhahday a'immadii ka mid a maxaanku dhahdaa ashaacirada in qasadkoodu wanaagsanaa oo xaqii wax badan ka qarsoomeen laakiin arrintaas kuma filla xusnu qasdi iyo niyo wanaagsan arrintaasi kaafi maaha ee waxaa qofkani sameeyey shay walba masale walba waa in kitaabka iyo sunnaha u waafaqaa hadduu khilaafana masalada uu ku qaldamay waa la radinaya tusaaluhu muxuu yahay wajaaa rabbuka maxay yidhahdeen wajaaa rabbuka amru rabbika wajaaa waxaa yimi rabbuka rabbuka baa ilaahay baa yimi ayaa ilahay qur-aankiisa ku leeyahy marka waxay yidhaahdeen amru rabbika markay leeyihiin amarkii rabbigaabaa yimi iyagu markaa waxay u jeedaan tanziihan lilahi tacaala inay ilaahay subxaana wa tacala nazahaan oo waxay leeyihiin mumahalatu lmakhluuqiin makhluuqa inuu markaa u ekaaday baanu ka duwaynaa oo markaa niyadu waa fiican tahay haddaanu nahan rabbigaa yimi in la yidhaahdo wajaaa rabbuka rabbigaabaa yimi marka khatacaas waa la caddaynaya waa tusaale uma in kaana qaa'iluhu uma dabeetana in kaana hadduu yahay buu yihi qaa'iluhu hadalkaa ka ku qawlay oo maxaan ku dhahay ta'wiilka iyo wax la yimi macruufan mid la yaqaana hadduu yahay binnasiixati naseexa iyo wanaag lagu yaqaano iyo wa sidqu run fii talabi alxaqi xaqa dalabkiisa uu doonayo yacni inuu ka run sheegaya lagu yaqaano uctudira canhu fii hadihi almukhaalafa mukhaalafadaa waa loogu cudurdaarayaa waa loogu cudurdaaraya wailaa haddii kale miyaa cuumila bimaa yastaxiquhu waxaa lagula macaamilaya wuxuu mutaysto bisuu'i qasdihi wa mukhaalafatihi qasadkiisa xun iyo mukhaalafadiisa lagula macaamilaya halkana sheikh wuxuu leeyahay haddii ninkan sheekha dee a'imo badan oo maxaan ku dhahay masaa'il badan ku qaldayn baa jiro ashaacirada u xagliyey masaa'il fara badan oo xagga tawxiidka ah oo asmaa wa sifaat ku saabsan marka waxa weeyaan wuxuu leeyahay haddii qofkaas lagu yaqaano wanaag iyo naseexo oo maxaan ku dhahdaa oo dee nin daacadoo diinta ilaahay faafin oo khayr ka shaqaynaya uu yahay masaladaa ku gafay waxa weeye waa loogu cudurdaaraya oo kullay baabka soo socda ka sheekay ka warrami doon arrimahaas haddii kale miyaa waa mid lagu yaqaano daaciya ilaa bidcatihi bidcadiisu ku baaqaya waxa weeye wuxuu faafinaya waa manhajkan baadilka ama ashaacira ahaado ama muctazila ama shiica ama takfiir wuxuu doona ahaado wuxuu mabda bidca buu faafinaya marka waxa weeye dee waxaa lagula macaamilayaa bimaa bimaa yastaxiquhu bisuu'i qasdihi wa mukhaalafatihi buu sheekhu leeyahy fa in qaala qaa'ilun haddii qof yidhaahdo mid hadlay hadduu yidhaahdo hal tukafiruuna ma gaalaysiinaysaan ahla ta'wiili ahlu ta'wiilka ma gaalaysiinaysaan aw amase tufasiquunahum ma faasiqaysa faasiqaynaysaan oo fisqi ma ku xukumaysaan oo nimankaas gaalnimo miyaa ku sheegaysaan mise waa faasiqiin baa odhanaysaan bal ka warrama xaalkiina haddii saa lagu yidhaahdana qulnaa waxaan leenahay alxukmu bitakfiir xukun la xukumo gaalaysiin iyo wa tafsiiqi tafsiiqin iyo faasiqayn la xukumaaye laysa ilaynaa annaga xaggayga maha bal huwa ila allahi tacaala iyo wa rasuuli ilaahi iyo rasuulkiisa ayaa xukunkaa iska leh fa huwa markaa takfiirin iyo tafsiiqini min alaxkaami asharciya axkaamta shareecaday ka mid tahay allatii taasoo maraduhaa marjica loo celinayaa uu yahay ila alkitaabi wasunna kitabka iyo sunnaha loo celinaya halka masale aad u muhiim ah ayuu ka hadlayaadoo oo sheekhu hadda shaari wuxuuba leeyahay waa tucaadilu kahiira min masaa'ili hada alkitaab kitaabka masaa'ishiisa wax badan ay tani udhigantaa masaladan gaarkeedaba ayaa wax badan markaa udhigmaysa waayo takfiirintu waa masale khatar ah waa masale waa bidcadii u horraysay oo islaamka dhexsa timaado khawaarijtu ay la yimaadeen muslimiinta in la gaalaysiiyo oo dhiiggooda la banaysto sheekil fara badan baa kaa dhacday dawaa'ifta ahlu bidcaha dhammaantoodna qolo waliba qodo kale gaalaysiisaa oo ama muctasilo dheh ama raafida dheh kullu mid kastoo mukhaalif ah muctasiladu ciddii mukhaalifa waa waa gaalo maxaan ku dhahay ashaaciradu waa la mid maxaan ku dhahay raafidada nimanka shiicada layahay cidda mukhaalifka kufaar bay u yaqaaniin waxaasoo dhan marka manhajkoodu waa manhaj takfiirin ah laakiin ahlu sunne waxay ku socdaan iyagu dawaabid iyo qawaacid bay u eegayaan markaa sheikhu wuxuu leeyahay haddaadna tidhaahdeen xukunka ahlu ta'wiilka ka warrama ma gaalaysiinaysaan mise faasiqnimaa ku xukumaysaan arrintaas xukunka ilahay baa iskale waxaa loo celinaya marjiceeda waa taxyiil iyo taxriim oo waxaa weeyaan ilaahay baa loo celinaya kitaabka iyo sunnaha ayaa loo celinaya fa yajibu waxaa waajiba atahabutu yani hubsasho fiihi ay fi takfiiri gaayata tahabut yani in layska hubiyo oo aada looga fiirsado gaalaysiinta waxa la yihahdo falaa yukafaru lama gaalaysiiyo walaa yufasaqu lama tafsiiqiyo ilaa man dalla alkitaabu wasunna mid kitaabka iyo sunnuhu tusiyey mooyaane calaa kufrihi aw fisqihi kitaabka iyo sunnuhu waxay tusiyeen ee kufrintiisa iyo faasiqnimadiisa kaa mooyaane masaladan aad bay mumintaho takfiirka waxaa la hadda caalamka mujtamaca islaamiga ah aad bay ugu dhex badan yihin kuwa dadka gaalaysiinaya ee aan iyagoo qawaacid sharciga iyo waxba u eegaynin xukunka ku ridaya maraajicda u muhiimsan ee laga eegana waxaa ka mid ah kitaabka la nawaaqidu aliimaan alictiqaadiya iyo ee, wadawa- iyo wadawaab takfiir cinda salaf ee doctor maxamed bin cabdillahi alwahaybi kitaabkaasa kitaab aad u fiican ah waxaa ka mid a kitaabka la nawaaqidu aliimaan alqawliya wa- waalcamaliya doctor cabdiladiif ee uu qoray waxaa ka mid a kitaabka altakfiir wadawaabiduhu oo uu leeyahay ibraahim aruxayli waa kitaabada noocaas maraajic laga qoray baa jira oo qawaacidda ahlu sunnaha iyo waxa khilaafsan sida markaa dee masalada markaad rabta inaad ka hadasho ee aad ka helayso waxaa ka mid a kitaabka musiru ilbaas fi laxkaami cala annaas oo nin eh, saciid saabir la yidhaahdo ee wuxuu soo ururiyey eh, maaragtay sheekh cabdilcaziz ibn baaz iyo eh, sheikh alalbani iyo ibnu cuthaymiin iyo ibnu jibriin rag badan wixii masaa'ilka ay kaga hadleen oo ay ka qoreen oo fataawo ay ka bixiyeen buu kitaabka ku soo ururiyey waxaa ka mid a iclaanu takfiir calaa gulaati takfiir kitaab la yidhaahdo abulcaynayn nin la waalifay kutubtaas runtii maraajicaadu fiican weeye wuu helayaa markaa qofku ishkaalaadka nimankaas takfiirka ay keenaan iyo waxyaabaha ahlu sunnuhu say wax u gaalaysiiyaan iyo qawaaciddeeda waayo markaa wuxuu yahay arrintaas waa xukun ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo oo markaa xukunka ilaahay mar hadduu yahay laguma tacadiyi karo ilaa markaa nas cad xukun cad loo helo iyo cidday markaa ku dhacaysa xukunkaasi ku dhacaya واlأصل في المسلم الظاahiر العadاaلة بقاء إسلام واlأصل أصل في المسلم مسلمka u أصل ah مسلمkii الظاahiر العadاaلة عadaaلadiisu ay ظاahirka ahay islaamnimadii baa ka muuqata ee ظaahirka waxaa inooga muuqda islaamnimo qofkii بaqاaءu iسlaamihii ayaa aa- ayaa أصل ah islaamnimadiis inay baaqi tahay وبaqاaءu عadaaلatihi عadaaلadiisuna ay baaqi tahay ba أصل ah حatىa يتaحaqaqa ilaa uu rumoobo oo dhaboobo zawaalu daalika canhu arrinkaa oo islaamnimada zuulitaankii uu ka zuulo bimuqtada daliila sharci daliilka sharciga wuxuu keenayana uu kaga zuulo oo kaga tago marka halkan wuxuu leeyahay marka u horaysa qofkii haddii daahirkii islaamka lagu arkayo tawxiidkiibuu ku dhawaaqaya waa shahaadii buu ku dhawaaqaya masaajidii buu ku tukanaya waa ka halkaa maraya waxaa ka muuqda shacaa'irulislaam baa ka muuqda qofku mar haddii shacaa'irka islaamka lagu hayo waxaa asal ah islaamnimadiisa inuu baaqi ku yahay cadaaladiisa inuu baaqi ku yahay ilaa la helo yaqiintaa sugnaatay ee hubaasha ee islaamnimada ah wax ka rada ilaa la helo wax ka rada la helo oo gaadhnimo markaa eh, tajiduuna cinda allaahi maxaan ku dhahdaa eh, waxa weeyaan burhaan aad ilahay agtiisa uga helaysaan waxa laguma laguma xadgudbi karo laguma xadgudbi karo waayahay walaa yajuusu ma bannaana atasaahuru fudaydsi fii takfiiri gaalaysiintiisa in la fudaydsado aw tafsiiqii faasiqnimadiisa in la fudaydsada ma bannaana lianna daali- lianna fii daalika arrinkaa waxaa ku sugan maxduurayn cadiimayn laba taxdiir oo aada u weyn digtooni maaragtay khataroo qofku inuu ku dhaco oo waaweyn baa ku sugan buu leeyahy marka masalada tan takfiirintu waa masale aada u khatarahoo dee marka qofkaa la yahay qofkaasi waa gaal oo aad ku xukunto inuu gaal yahay waxaa meeshii soo baxaysa horta hadduu dhinto dee waxa weye lagu tukan maayo oo xabaalaha muslimiinta lagu aasi maayo oo maalkiisa wuxuu noqonayaa dhaxal ma aho ciddii dhaxalka ahayd qaadan mayso oo waxa weeyaan eh, qof maaragtay loo ducaynayo ma aha oo naagtu waa ka furan tahay macnaha axkaam badan ba ka ratimaysa ma sahla maa kuwan meelaha iska fadhiya kule dadku uun qalniya iska haysta buugale waa kaasi waa gaal kaasi waa gaal oo dadka o dhan markaa xukun ku ridaya ma sahlan waxay waxaa samaynayaan arrin aad u khatar weeyaan aan ka fiirsanaynin oo markaa dee sharcigana khilaafsan weeyaan arrintaa markaa maxaa ka ratimaya buu leey sheekhu kow axaduhumaa midkood iftiraa'u lkadibi cala allah iftiraa'u lkadib been abuurasho cala allahi alla subxaanahu wa tacala lagu been abuurto fi lxukmi iyo wa cala almaxkuumi calayh xukunka naftiisa la rido oo kufriga ah waa been abuurad maxkuumu calayhi ka lagu xukumay xukunkana waa la- waa lagu been abuurtay isna ay fi lwasfi wasfigii iyo sifadii baa loogu been abuurtay alladii kii nabasahu uu ku ceebeeyey bihi qofka uu ku ceebeeyey macnaha waxa weeyaan horta marka u horraysa waxay noqonaysaa shayga khatarta qof ku dhacaya markuu wax gaalaysiiyo inuu xog ku riday cidka ciddaana uu ku riday bani aadanna uu ku riday qofuu ku riday islaam ah markaa sifo uu ku ceebaynayo dee aanu qofkaasi u cunabin oo aan jirin buu dusha ka saaray kaas waa qodob athaani qodobka labaad alwuquucu fii maa nabaza bihi akhaahu alwuquucu ku dhicitaan fii maa ayeladii kii uu ku dhaco nabaza uu ku ceebeeyey bihi maaga shayga ah akhaahu waalkii ku ceebeeyey in kaana hadduu yahay waalkii saaliman minhu midka nabad galay hadduu yahay waxaa kaloo meesha imanaysaa haddii adugu aad maxaan ku dhahay hebel waa gaal aad tidhi oo waxaad ku ceebaysay gaalnimadaa isagu aanu markaa ku sifaysnayn arrintii markaa waxa weeyaan aday kuu soo noqotay arrintii xaggaaga ay markaa fadhidaa fa fii saxiix muslim waxaa ku sugan can cabdillahi bni cumar radia allahu canhu radia allahu canhuma ana nabiya sala allau alay slam qaala idaa kafara arajulu akhaahu idaa kafara hadduu gaalaysiiyo arrajulu ninku akhaahu waalkii hadduu gaalaysiiyo faqad baa'a yacni waa noqday bihaa takfiirintii axaduhumaa midkood buu ku noqday gaalaysiintaasi midkood bay ku noqotay wa fii riwaayatin waxaa ku sugan in kaana hadduu yahay kamaa qaala wailaa haddii kale siduu yidhi hadday tahayna dee waa sax wailaa haddii kalena rajacat calayhi takfiirintii gaalaysiintii isagay kusoo noqotay buu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka can abi der radia allahu canhu waman dacaa rajulan qofkan in ugu yeedha bilkufri gaalnimo ugu yeedha aw amase qaala yidhaahda caduwa allaahi kaasi waa cadowgii ilaahay yaa caduwa allah oo kale walaysa kadalika isaguna caynka aanu ahayn ilaa hadday arrintaas dhacdo xaala calayhi ay rajaca calayhi waa ku soo noqda wey oo taa macnaheedu maxay tahay dee inaad mar haddii aad xukunka horta horta marka hore iftiraa baad samaysay oo waxa weeya ilaahay baad ku been abuuratay qofkaana xukunkaad ku ritay waxaan ku sifaysnayn baad ku tuurtay ta labaadna adiga ku dhacdaa waxaad halis u tahayba inaad ku dhacdo wixii aad cidda kale ku ganaysa oo dee xadiidaas waa waciid shadiid oo khatar ah oo haddii adugu qofku waa halkaa ku yidhaahdo waa kaafir meel meel cidlaa dhici maayo hadalkaas dhici maayo ee ama waxa weeye hadduu siduu siduu ku sheegay u yahayna waa sax haddii kalena isagay arrinkii ku soo noqotay waxa soo noqonaya ma gaalnimadiiba khilaaf baa ku jira aimada qaar waxay leeyihiin waxa weeyaan takfiirintii gaalnimadu tuuray meesha isagay ku soo laabato macnaha wuxuu qofkaasi halis u yahay inuu markaa dee dadka muslimka ee dhibaatada u geystay awgeed inuu ridoobo oo diintii ka baxo oo maxaan ku dhahay meel xun arrintiis ay ku dambayso ayay markaa uu halis u yahay wey wa calaa haada wa binaan calaa haada kaa inaan ku dhisaynaa fa yajibu waxaa waajiba qabla alxukmi intaynaan xukun ridin ka hor cala almuslim muslimka inaan xukun ku ridin bikufrin gaalnimo inaan ku xukumin aw fisqin faasiqnimo inaan ku xukumin an yundara fii amrayn laba arrimood waa in la egaa sideedaba labada qaacidadaasi waa muhim intaadan qofka kan odhanin waa gaal oo gaalnimo aan xukumin waxaa lagaa doonayaa kow inaad laba arrimood mid fiiriso labada arrimood baa la doonaya ta koowaad maxay tahay dalaalatu lkitaabi kitaabka tusintiisa aw isunnati ama sunnaha tusintiisa calaa anna haada alqawla qowlkaasi inuu yahay ay tusinayso aw alficla ficilku uu yahay muujibun lilkufri mid gaalnimo waajibiya aw alfisqi faasiqnimo waajibiya horta marka u horraysa waxaa loo jeedaa macna ahaan gaalnimadu inay sugan tahay oo gaalnimadaas iyo fisqigaas waa in kitaabka iyo sunnuhu ay caddayn waxaa qofku uu sameeyey ficilkaa uu sameeyey ficilkaa uu sameeyey waa inuu ficil kufriya yahay qawlka uu ku hadlay qowl kufriya waa inuu yahay ama waa inuu yahay ila fisqiga iyo iyo kufrigu had iyo goor baabulwaciid baa laisku yidhaahdaado waxa weya isku axkaam weeye isku axkaam bay meel bay wada marayaan marka marka u horraysa horta hadalkan uu ku hadlay waa inuu kufri yahay ama waa inuu fisqi yahay ficilkan uu sameeyey ama waa inuu kufri yahay ama waa inuu fisqi yahay haye bal ka warran qofka diinta caada haye a waa kufri hadal ma leh weliba waxyaabaha masaa'ilka aan loo eegin maaragtay jahliga iyo khata iyo arrimaha noocaasa waxaa ka mid ah ilaahay cayidiisa rasuulka cayidiisa diinta cayidiisa malaa'igta caydeeda qofkii arrimaha la yimaadaa waa kaafirun khaarijun can diin alislaam waxba loo egi maayo cudurdaarka loo egi maayo masaa'ilka qaar baan cudurdaar lahayn waayo qofka ilaahay caayay bal maxaad u raadinaysaa nooc kaloo caayo u garan waayay qofka ilahay caayay ilahay inuu ka mutaweynayn iyo tacdiim buu buu iyo qof waliba waa garanaya qof walba waa garanan karaa laakiin markuu bararo ilaahay caayay subxaanahu wa tacaala taa macnaheedu waxa weyan qalbigiisaan qoyaan baan ku jirin iimaan ah kow ta labaad wuxuu uhi wahaani intibaaqu haada alxukmi xukunkaas inuu daboolayo cala alqaa'ili qofkii ku hadlay ee almucayani mucayanka ahaa aw amase alfaacili kii sameeyey almucayan ee mucayanka ahaa ee hebel ahaa zayd min annaas bixaysu meeloo tatimu shuruudu takfiiri kufrisiinta shuruuddeeda ay taam noqonayso aw itafsiiqi fas- ee fisqisiintu ay taam noqonayso fii xaqii xaqiisa ay ku taam noqonayso oo watantafi ay anfoomayso la waayo almawaanic mawaanic la waayo kaasina waa qodobka labaad labadaa shardi marka waa labada asaaska ahlusunnaa u ah haddaan dawaabidda sharciga la qaadin dee waad iska daanadhacayanaysa haddii kale ta koowaad maxaa nidhi kow horta maxaa lagu yidhi waa in waxaanuu sameeyey qofku ama fi- waxaanu ku dhawaaqay horta kitaabka sunno inay waxaas waa gaanimo waa qodob qodobka labaad qofka naftiisa mucayanka ah ee ama odhaahda ku hadlay ama maxaan ku dhahay ficilkaa sameeyey waa inay dusha ka fuulaysa arrintaas oo se uga fuuli kartaa shuruuddiina waa in la helay mawaanicna waa in la waari nin waalan baa waxa ku hadlay ka warran haye ma ka soo qaad ka soo qaad muu leeyahay nin waa majnuun ee maxaan ku dhahay dib ku rohyahay ee waxaa inoo iman doona masalan qofkii waxa waxa la yidhahdo maaragtay khata ama masalan ee waxa la yidhahdo maaragtay ikhlaaq baa ku dhacay oo isagoo aan is ogeyn ba wax ku hadlay hadayaan ama hadaaq waan isma ogeyn ba wax ka soo baxeen yaa markaasaa kuu sheegaya waa in shuruud la helaa waynu tilmaami doonaa shuruuda shuruud التكفير وين لهلا موانع الدينيسة إن مركا قفكا حكم كو قبصدان موانعينا وين لوايا شروطنا وين لهلا شيء أو كوها لينا وين كفرياي انت مركا اللي روح ويان وإن قوليسا مركا إن محاي قفكا تقال لي ومن أهم الشروط شروط وحا أقوم مهمسا وحا كمدا أن يكون إنه يهي عالما مد قرنيا بمخالفته خلافتي سأو قرنيا التي تاسو أوجبت وادي- واجبسين يكون كافرا إنه كاريه أو فاسقا فاسق إنه يهي ولقوله تعالى وهي شروط بطرنا ياضوه وعلى رامر كورس إنه يقف كرنا وحا كانوا سمينين وقصد ماشي وإنه جراء وهذا الكرم عن كله وقصدي آه، كفر كينيا مركا دي وإنه علمي ولا يوحي كرنا وإنه وحا كان كرنا وحا قاضي كو وحاول دليل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن أحد كي يشاقق الرسول رسولك خلافة من بعد ما مدكد خلافة تبين له الهدى هنونك وعداضي مركونك وعداضي قفك رسولك خلافة أو يتبع الرعى غير سبيل المؤمنين مؤمنين تجدكو دي وح- وضعنا عين قادة نوليه ما تولى وحنولي ويا لو حولي كدكتي ونسلي جهنم نار جهنم نقولنا وساط مصيره وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم وما كان الله الله ما أهان ليضل قوما قل مثلهم يا الله ما أهان آه، بعد إذ هداهم مركوا هم يكذب حتى يبين لهم ما يتقون إلى وعد أيوه وحي مركا كله والسلام إليك كيابا إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير مركا كان أدلين وحيد صارين إنسان dee qofkii inuu waxa kan aqoon u leeyahy balaaq waa inuu soo gaadhay waxan waa inuu soo gaadhin oo garanaya oo waxaan xujadii wayna ku ogantay qofkan xujadii wayna ku ogantay waxaan wayn loo sheegay oo haddii aan ee, bayaankii dhici min bacdi maa tabayana lahu lhudaa hanuunkiiba ma soo gaadhin masaladan maba soo gaadhin weligiiba ma maqal masaladan iyada marka la gaalaysiin maayo ilaa xujada ay ku qunto oo ay markaa ku caddaato oo sheekhu tusaalayaasha uu keenaya wuxuu leeyahy sharaxa madalan qof baa wuxuu ku dhex barbaaray buu hi bayna qawmi yashrabuuna dukhaan baalki sigaarka kuwa burburinaya oo yaxriquuna lixa garhka xiiraya ku dhex koray walam yasmac yowman min addahri anna dukhaana xaraam cumrigiisa intuu noolaa weligii ma maqal dhegtiisa kuma dhicin dukaanku waa xaaraan dadko dham in waa cabee babababtaasa lagu hayaa soo ma garan wa- wa anna xalqa allixyati xaraam garhka in la xiiraana waa xaraan weligii ma maqal ninkaa faasiq ma odhanayna mise odhan mayno wuxuu leeyahay faasiq odhan mayno waayo liannahu lam taqum bihi lxuja wax wax u sheegaya ma aragba waxaan dhegtiisa maqashay war waxaana cabaysaa waa xaaraanba weligii ma maqal war baalkaada makiinadda la daba taagan tahay waa xaaraan weligii ma maqal taas waa tusaale wuxuu kaloo keenay rajulun caasha bayna qawmin qabuuriyiin kuwa xabaaraha dul fadhiyo oo dul ictikaafaya ayuu ku dhex barbaaray ya'tuuna ilaa qubuuri alawliyaai waالصaalixiin wayas'aluuna xaajatahum bay weydiistaan walam yaclam hada arajulu qad weligii ma ogaanin ana hada muxaramun sharcan arrintaasi waa xaaraan sharciga ma ogaanin wa annahu safahun caqlan fa hada ayضa laa naxkumu bikufrihi kaana gaalnimaysa xukuumi mayno liannahu muslimun yactaqidu ana maa yafcaluhu jaa'is sharcan weliba markay culamaau suuq ile hadda saxwadan baa wax bedeshay rag badan waxaa laga yaabaa shabaabku inaan hadda ay arag wax badan war haynin saxwadan baa takyiir samaysay lakin anna waxaan garanaynaa iyada oo magaalooyinka aan joogi jiray ee baabuurta ma bil walba intaasoo ziyaara jirta ummadda o dhan marka waxay u socotaa inta xabaala xabaala u socota maxaan baabuurta lagu gurayo maxaan ku leeyahay ariga lagu qaadayo ummadda o dhan ziyaaraadka la iclaaminaya mikrofoonada la taagaya waxaa weeye markaa dadkao dhami wax kale ma yaqaanin ahlu turuqun baa dadka culimo u ah wax saxawalayaan ma jirto marka xaggee ninkaasi muxuu mukallaf ku yahay qofkaas intaa ninkaasaa sheekh u ah kaasaa wuxuu sheegay kaa maxaan ku leeyahay qabuuraha waxaa weeyaan markuu diintii salaad iyo soon iyo xaj baray buu leeyahay rasuulkaa lagu dhawaada qabuurahana dee ziyaaradu waa waa sunna oo waa inaad yar dawaaftaa ninkii intaasaa loo sheegay wax ka fujiyana ma arag wax uu sheega ma arag ilaahay subxaana wa tacaala nusuusta qur-aanka markaad eegto qofkaas waxa weeye waa cudur buu haystaa cudurdaar sharci buu haystaa waay marka waxa weye meesha wuxuu leeyahay waa in shuruudiina ay taab noqotaa shuruuddii waxaa ka mid an yakuuna caaliman bimukhaalafati waa taas buu jeedaa walihaada saa darteed buu yihi qaala ahlucilmi waxay yidhaahdeen laa yukafaru jaaxidu lfaraa'id la gaalaysiin maayo ninkii faraa'ida diiday idaa kaana hadduu yahay xadiisu cahdin biislaamin mid islaamnimo ku cusub hadduu yahay xataa yubayana lahu ilaa loo caddeeyo taa macnaheed waxa weye de hadduu islaamka kudhex barbaaray ka warran ya salaaddii salaaddii buu diidey salaaddu waxaa waajibumaa adeer buu ku leeyahay muslimkana waa ku dhex jiraa cid baa ka asmaxaysa kaafir weeye waxaa weeye zakadii buu diidan yahay soonkii buu diidan yahay wuxuu ku dhex barbaaray muslimku ku dhex koray waxa weeye cidi ka akhrisan mayso laakiin ninkii xadiisu cahdin ku ah meesha waxa weye ilaa loo caddeeyo waxa weeyaan la gaalaysiin maayo masalada had iyo goor kitaabada fuqahadu ay qoraan nasha'a bibaadiyatin baciida ow xadiisu cahdin biislaamin maqsaheedu waxa weeye qofkan waxa inu ogaada un waxaan qofka inuu soo gaadho xuja ina kuquntaa meeshii muhim in laga hadlay oo marka la baadiya baciidu ku koray macnaheedu waxa weeyaan wax waxuu sheega ninkani ma arag diinti ma soo gaadhin si duuduubay u soo gaadhay laakiin masaa'ilka lagu gaaloobaye tafsiilka ah si fiican ma soo gaadhin cudurdaarkiisuu leeyahy sharciga wa min almawaanic waxaa ka mid a waxyaabaha mawaanicda ah oo macnaha qofka ka ilaalinaya qofku dee markaa inuu gaalnimada ay ku dhacdo an yaqaca inuu ku dhaco weeye maa yuujibu alkufra gaalnimo wax keenayuu ku dhacay aw alfisqa faasiqnimo bigayri iraadatin minhu doonis la'aanteed buu ku dhacay isagoo wax doonisa iraada aana jirin oo isagaa kuu sheegaya tusaalayaashee buu wuxuu ku dhacay waa maanic walidaalika suwarun suurooyin baa ka mid ah minhaa waxaa suurooyinkaa ka mid ah an yukriha in la khasbayba calaa daalika kufrigaasaa lagu khasbay oo fa yafcalu uu sameeya markaa lidaaciya alikraah khasabku wuxuu keenaya darteed laa iminaan iطminaanan bihi kuxasilidu ku xasilaysa mala falaa yakfuru gaaloobi maayo xiinaidin waa liqawlihi tacaala man kafara biاllaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim غadabu min allah walahum cadaabun cadiim qofkii gaalooba min bacdi iimaanihim facalayhim adabun dheh ilaa man mid mooyaane ukriha la khasbay waqalbuhu walxaal qalbiguna muطma'inun biliimaan iimaanka ku xasiloon yahay walaakina man sharaxa bilkufri sadran qofkii laabta u waasiciyey gaalnimo faclayhim adabun min allah taa macnaheed waxa weeyaan dee qofkii haddiiba inta qori lagu qabta lahaye ama waxaad tidahdaa diinta cayo ama ilaahay baan cayo ama diinta islamka waan ka baxay ama waan dheh haddii kale baas baan ku marinayna dhunta lagaa qabtay ay ka warran xaalkiisa kaa ya inuu iska shahaado qaatana horta waa leeyahay soo ma shahaadadu shahaadada kudheed waa shay maftuuxe laakiin shareecadu maxay ogoshahay shareecadu waxay ogoshahay inuu ku dhawaaqo wixii laga rabay gaalnimo ah ya waana badbaadaya dee naska qur-aanka baa caddeeyey kaasi waa mid taas waa marka waxa weeye maanic maxaa ah alikraahu maanicun min mawaanic atakfiir gaalaysiin waxa la gaalaysiiyo waxaa maanic ka noqonaya ikraah qof la khasbay iraada male oo doonis male oo awood ma laha isagoo tafsiil bay leeyahy marka ikraaha meelo qaarkood laga hadlo wa minhaa waxaa ka mid a an yanqaliqa calayhi inuu korkiisa xidhmo fikruhu fekerkiisiibaaba xidhmay caqligiisiibaa xidhmay oo falaa yadri ma oga maa yaquulu wuxuu leeyahay ma oga waa lishiddati faraxin farax daraaddii baanu la ogayn aw xusnin ama murug daraaddied aw khawfin cabsi aw naxwi daalika wixii kuula mid ah wa daliiluhu maa habata fii saxiix muslim ayaa u daliila عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده لله الله أشد فرحا يعني أشد ضرا فرحا من جهة فرح بتوبة عبدي أدونك يسسون قشي سوكو فرحه حين يتوب إليه مركو أصول الله أبتم من أحدكم بوغا فرح بدنياي الله سبحانه وتعالى كان على راحلته قادير كسبه فوشنا تلديس بأرض فرات من البنان وبهقويا أبو مري فانفلتت من ويكفكتي وعليها والحال عليها كركيدنا طعامه وشرابه وعبتان كيسه cunadiisiin ay u saaran tahay faaysa minha waa ka quustay faataa shajaratin geed buu yimi fadajaca fii dillaha harkeedii buu seexday qadaa'isa xaalu ka quustay min raaxilatihi tulidiisi waa ka quustay fa baynamaa huwa kadaalika maruu caynkaas ahaa iska laba bogleynaya ninkii dee bahagooye cidloo bana buu maraya gaai baash wax u saareen ka fakay waa gaajayseen waa raadan yahay geed buu jifa hurda ma leh waa iska maaradaalacayin ba la yidhaha إذا إذا هو بها قائمة عندهم سوابة أشي وي تنبيت ودول تاجنت أرابتنا وصارنت فأخذ بخطام من كاسه وقان كالفطر ثم قال من شدة الفرح فرح الدرانشيس أو سينكر وعيبه وعود دمع إلهي وما هذيو أو شكر نقو اللهم أنت عبدي وأنا ربك إله وأدونك أجيباتي أنا وأنا ربك أجيبانا هاي أخطأ واقف من شدة الفرح وقف إلى هذا مركب بيش مجرته لكن إن كان waxay soomaalidu dee taa carabkaa ka xaday ma yidhahaan carabkaa ka xaday waan faafay ninkaas carabku markaa meel buu kula aada adaan ujeedin wuxuu rabay inuu yidhahda rabbigay baa tay anna addoonkaagii baanay adoo markaasuu si kala yidhi taasi marka waxaa la yidhahdaa dee hadduu qof yidhaahdo ilaah addoonkaygii baa tahay dee sida maalan ibn carabi saaxibulfusuus iyo suufiyadu ay yidhaahdaan wax badan bay ku hadeen maa fi ljubati ila allah buu ninka loo jaxallaaj jubbadeedan ilaah baa ku jira bu ilahay baa halka ku jiraa maa fi ljubati ila allah ka warram waxaas ninka haddana muddo dheer bilan walba ninka kale culimadii waqtigaa salafka a'imadii joogtay nin kale jubbadayda ilaahay baa igu jira halkan uu yahay igu jiraa waa loo kaadiyo haddana buxaali bal fatwaa la soo saaro sharci ah oo ninkan inuu gaaloobay oo diintii ka baxay markii arrintii la baadho oo la ogaado si kastaba su-aalaha qaaday baa ninkani hala dilo markaasaa la dilay yani shayga takfiirku wax sahlan maaban kule maanaha marka dee waa kufri ninka yidhaahda anta cabdi waa rab waa gaalnimo laakiin gaalnimadii hadda maanic baa meeshii yaalla maanic u diidaya qofka in la waa gaal oo muxuu yahay maanicaasi muxuu yahay ya ya hadde xadiiska farxa garanaya maxay tahay maanic ya khata wey khata maaragtay cadam cadam iraada qofkan inaanu iraado lahayn qofka wax doonisa ma leh wax doonisa oo marka isagoo qasadi meesha ma jiro carabkun baa meesha la aaday niyadiisu rabbigii buu caabudaya ilaah rabbigay baa tahay warra inu yihahdo qaala shaikhu islam ibnu taymiya wuxuu leehy raximah allahu tacaala صفحة بقية لبات مجلد كلبية طبنات مجموع الفتاوى لابن قاسم نكا ابن قاسم مجموع فتاوى سوري وحشيخ لياي وأما التكفير كفر السين فالصواب استاذ صوابك أن من اجتهد قفك الددارة من أمة محمد حاله كمد يا أمة محمد وقصد الحق حقه وقصده وفأخطأه وقفه لم يكفر قالوا إنه بل يغفر له خطأه قفك سوى الله عفا ومن تبين قفك عداد له يسوى عداده ما جاء به الرسول رسولك وحي من قفك وعداده أو فشاق الرسول رسولك خلافه من بعد ما مدكد بخلافة تبين له الهدى أو اتبع الراعة غير سبيل المؤمن فهو كافر ويكاسر بناك ويانا ومن اتبع هواه قفك هودي سراعة أو قصر كقابية في طلب الحق حق الدونيسيس كقابية أو تكلم كهرلا بما لا علم وعن علم لا ينكهرلا فهو كاس عاس ويا مذنب ويا مدن بابي uma qad yakuunu waxaa la arkaa inuu ahaado faasiqa inuu ahaado waqad yakuun lahu inay usugan tahay baa la arkaa xasanaatun xasanaad ay u sugan yihiin xasanaadkaasoo turajixu calaa sayi'aatihi sayi'aadkiisa ka raajixsan taa macnaheedu sheekhu wuxuu leeyahay dadkii saddex buu qaybiyadoo qofkii ijtihaaday waa saddex qaybood mid xaqii buu doonadoo dadaal buu rabay laakiin waa gefe waa waa loo cudurdaaraya dee waa a'immada qaarkoodoo dee masaa'ilka marka hadlayaan dee ta'wiil ku dhufanaya oo qadac gelaya اجتهاد بقى كده لك وعوية وقضاء إذا اجتهد الح... إذا إذا اجتهد الحاكم آه... إذا أخطأ الحاكم معي إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله إيش فله أ... فله أجر صباح وإن أصاب فله أجران إيوه آه إنه حق وعداده لكن خلاف وبريره وبدن ببريره وعدي لك وقرمره كاسوا مرة دي أنت كفر كينيس وخارج عن الدين الإسلام midna hawadiisuu raacadoo dalabkii xaqra waa ka gaabinaya cilmi la-aan buu hadlaya kaasi waa caasi oo hadhici karta markaa dee xasanaadkiisu inay sayi-aadkiisa ka bataana waa la fiirinaya saasuu leeyay marka kollayba mar kasta qofka waxaa laga doonaya dadaal inuu sameeyo oo maxaan ku dhahdaa dee haddii qofku masaa'il laga hadlayo oo qeexan oo ummadda dhexdeeda intaa la bayaaminayo uu yidhahda anu halkaygaa iska sii fadhiyayaan idinka akhrisan mayso idinka akhrisan hadduu isagu isku gabad falo oo dadaali waado dee kiis ku haysta wa qaala wuxuu yidhi sheekhu في صفحة لaba boqol sagaal iyo labaatan mujalladka saddexaad min almajmuuc majmuuc alfataawa almadkuuri fii kalaamin lahu oo kalaamuu leeyahay ku sugan yahay muxuu sheekhu yidhi haadaa maca annii daa'iman waman jaalasanii yaclamu daalika minii wuxuu yihi wuxuu ka hadlayaa markaa gaalaysiinta oo intaa dee culimada waa la maagayo waxbuu gaalaysiya adaa waa la ysayaa marka wuxuu yidhi waxaa dadka badani waxay yaqaaniin oo markaa ila fadhiistaa waxa weeyaan oo dee xoogaha aniga ii warhayaa annii min acdami nnaasi nahyan inaanay dadka ka ugu weyn ee xagga reebitaanka ugu weyn anan yunsaba mucayanun qof mucayana in loo nisbeeyo ilaa takfiirin gaalaysiin iyo wa tafsiiqin faasiqnimo ku xukun iyo wa macsiyati in loo nisbeeyo aad baan markaa arrintaas isaga ilaaliyaa buu leeyahay oo da aad baan u diidanahay in qof mucayan oo islaamnimo usugnaatay waa gaal la yidhahdo ama waa faasiq ama waa macaasi la yidhahdo ilaa idaa culima in la ogaado mooyaane annahu qad qaamat calayhi alxuja in xujadii alxujatu risaaliya ay ku kacday oo macnaha warkii loo qeexay oo bayaan ay gaadhay oo halkaana waxaa isku khilaaf ka yimaada mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa fahmu alxuja iyo qiyaamu alxuja oo masaa'ilka xataa ahlusunnaha ku dhowda marka qaar isku khilaafeen oo qaarkood leeyihin balaaqu lxuja haddii wuxuu ay soo gaadhay oo lasoo naskii soo gaadhay qur-aankaa soo gaadhaa kifaaya qaar leeyihiin laakiin sax maaha qawlka raaji waxaa weeyaan fahmu alxuja ninkan wuxuu waa inuu fahmaa markuu fahma dee isaga u taalla hadduu markaa diido laakiin duuduubkaas qur-aanka u yimi oo keliyii masaa'il kasta oo dhan kuma filla ee waa in loo caddeeya loo bayaamiya way sharciga kow wuxuu yidhi xujadii weyne quntaallatii taasoo manaxadka khaalafaha khilaafa kaana kaafiran gaal uu ahaanaya taaratan marka qaarkood wa faasiqan faasiq uu ahaanaya ukhraa wa caasiyan caasi u ahaanaya ukhraa mar kale wa innii anigu haddaan ibnu taymiye ahay uqariru waxaan sugayaa qiraya ana allaha alla subxaanahu wa tacaala qad gafara in u dhaafay lihaadihi lummati ummadatan khada